kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qaybgalaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo fizu oo sannadkan lagu qabtay magaalada jengju ee dalka shiinaha gabadhaasi ayaa wareeggii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hoosaysa arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaargaroobay tartanka sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay waxaa kaloo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada kala duwan ee ciyaaraha soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartooyda gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa v o eda uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay waxaa horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarnaa rabaa inaan hoos u taagtaye guddiga olombiga qaranka u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhallinyarada ee wiilkii gabadha meesha tahay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliya saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha no lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy
wasiirka ayaa ka warramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysa leeyihin xulkaa fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin overside sida lagu soo xulay inta badan kalsooni baana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeey jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay koo iyo tobanka bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan kusoo celin lahayn igraan cabdulaahi maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada kaaraan ee gobolka banaadir haddana ah gabadha keliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda koleyga soomaaliya ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan waxaa la dhahaa soomaalida waxay dhahdaa nabaraa filaysa laxmi maalahan tan soomaalida siday u falceliyeen waxaa u malaysa soomaalida inta badan inay hurdayeen inay hurdada ka kaceen ilaahay subxaana watacaala waxaa la dhahaa kun jiro duuceebtaada asturo kooda kuguma daro waxaa dareemaa in ilaahay subxaana watacaala xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed cuqubadii lagu haystay dhibaatooyinka gabdhaha soomaaliyeed ay ka dhaxleen xiriirka orodada in ilaahay soo iftiin boqolaalaa isla ordi jirna oo waxaa jira maanta magaalada muqdisho dhinacyo ka galeen waxaa jiraan gabdho ilaa hadda u xayiran oo sugaya maalin unay cadaalad helaan oo ilaa hadda adsaabo qaar ku alamiiteen qaar magaalada muqdisho joogaan gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka banaadir xasan aadan xaajiye borowish islamarkaana ah garsoore xeer caalami ah ayuu barnaamijka elayska v o edu weydiiyey sida lagu soo xulo ciyaartooyda
ciyaartooyda xulitaankooda waxaa awood u leh amba xulayo macalinka markaas loo igmado inuu leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta oo yahaybo laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa aqoonta uu leeyahay dalka awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada soomaaliyeed meel walbay joogaan inuu ciyaaryahanada ama horyaalada ka socdo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada muqdisho inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaas ah madaxa xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine ayaa isna ka jawaabay su-aasha la xiriirta sida xiriirada ciyaaraha ee soomaaliya ay u shaqeeyaan xiriirada waxay u shaqeeyaan sida dee xiriirada caalamka u shaqeeyaan xiriirada waxay mas-uul ka yihiin een, tartamada gudaha iyo dibadda een, inay ciyaartooyda xulaan macalimiinta garsoorayaasha howlahaasay wakiil ka yihiin xiriirada dalka ka dhisan ciyaartooyda waxa xulaa macalin a- a- a- ma- xiriirka waxuu soo jeedaa macalin macalinka markuu magacaabo kabacdi macalinka ayaa xusha ciyaartooyda een, asiga ayaa lagula xisaabtamaa een, waxay waxay ka yimaadaan xiriirada ciyaaraha soomaaliya ayaa marar hore oo badan lagu dhaliilay sida ay u soo xushaan ciyaartooyda qaranka matalaysa ee tartamada dibadda ka qaybgalaysa waxaa la sheegaa in musuq maasuq tahriibin eex iyo ninjeclaysi aysan ka marnayn hanaankooda wax soo xulidda calishiine ayaa eedeymahaasi kaga jawaabay anaga dad fiiriso sanadka laba kun labaatan iyo labo waxaan qaadnay markii ugu horreysay koobaan qaadnay haddii cadaalad darro lagu xul lahay iyo nin jeclaysi lama qaadeen koob waxaan aanay sanadkan kaaf waa arkaysay oo under seventeen markii ugu horreysay ayaan ka- aan cayaarnay waa arkaysay ciyaartooydan si wax- wax- si wax soo bandhigeen marka eedaha noocaasa wax ka jira ma jiraan xiriir kubadda cagta ahaan taas een, waa- waa ka ka fayownahay sharciga kubadda cagta wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale cid oo oo oo oo xiriir ama wax lamid xuli karaa ma jirto waxaa awoodda iskale boqolkiiba boqol macalinka forbentf ma galaan een, waxaa lagu xulaa ninkasta awooddiisa een, awooddiisa ayuuna meel ku tagaa gudoomiyaha guud ee xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga ama basketboolka cabdulaahi maxamed nuur cadaani ayaa isna ka waramaya sidii xiriirkoodu u shaqeeyo xiriiradu waa badan yihiin laakiin ah, gaar ahaan waxaan ka hadli karaa xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga wuxuu leeyahay guddi fulin guddigiisa fulinta wuxuu leeyahay guddi farsamo wuxuu magacaabaa macalimiin macalimiinta la magacaabo ayaa selection ka samaysa kadibna waxaa kor joogteeya oo ka xaqiijiya guddiga fulinta iyo guddoonka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga xulka qaranka ee five and five-ka xulka qaranka ee three on three-ga waxaa kaloo jira xulka qaranka gabdhaha oo isagana sidoo kale five and five and three oo three leh marka mar walba waxaa mas-uuliyadda qaadanayo maamulka xiriirka soomaaliyeed kuda ugu horeeya guddoonkiisa xiriirka soomaaliyeed ee kubadda koleyga kama mid ah xiriirada horta dhaqaalaha la siiyo waxa uu ku shaqeeyaa oo wax ku qabtaa waa wax volunteerisa oo uu dadkiisa soomaaliyeed ay ku tabarucaan ciyaartooyda inta badanna xulka qaranka soomaaliyeed ee kubadda koleyga wiilasha iyo gabdhahaba waxay ka yimaadaan dacallada dunida iyadoo oo macalimiinta maamusha ama abaabushaba ay yihiin halyeeyadii hore ee kubadda koleyga ee dunida dacaladeeda jooga iyadoo macalimiin ay ka magacaab yihiin gabdho iyo wiilalba ayagaa xulka soo sameeya kharashka xitaa iyagaa jeebabkooda ka soo ururiya shacbigaa laga ururiyaa wax hadda gaara oo xiriirka dhaqaala uga yimaado oon ka ahayn subsid yar ay siiyaan guddiga olombikada sanadkii oo marka u bata saddex kun oo doolara sanadkii oo dhan cadaani ayaa ka jawaabaya eedo la xiriira in mararka qaar safarada dibadda cayaaraha loo adeegsado tahriibinta ee xiriirkeennu maba u samaysnaba maba aadnaba ciyaaraha meesha dadka loo tahriibiyo xiriirka soomaaliyed ee kubadda kole wuxuu ka ciyaaraa jaamacadda carabta iyo afrika weli maanan gaarin inaan inta gudubno aanu yurub iyo maraykanka tagno sida awadeed suuragalba nooma aha tan kalena waxaan rabnaa inaan runta ka hadalno qofka wax tahriibinayaho waa qof wareersan aan leeyahay aniga kaalinkii dowladda ee sboortiga soomaaliya wuu ka maqan yahay waxaan leenahay marka dowladda soomaaliyeed baaqaan u diraynaa inay u soo jeestaan oy kaalinkooda ka qaataan isboortiga soomaaliyeed garabna istaagaan gacanna siiyaan ayaan ku talin lahaa idaacadda v o na waxaan leeyahay qayb wanaagsan ayaad isboortiga soomaaliyeed ka qaadanaysaan waan idinsoo dhoweynaynaa dhegeystayaal waxaa nagu xusuusina inaanu la xiriirnay madaxda ugu sarreysa xiriirka uh, olombikada soomaaliya ee goos iyo uh, madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya si aan arrintan wax uga weydiinno hase yeeshee ay ka gaabsadeen codsiyadiiaanu gudbinay intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota barnaamijka oo aan kusoo qaadanay qaabka xiriirada kala duwan ee ciyaaraha ee soomaaliya ay u shaqeeyaan ayaa ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggeenna facebooka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa saaxiibkiin maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo